Munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay culuumta luuqadaha ayaa lagu qabtay xarunta dugsiga luuqadaha ee Al Aqsa ee magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. Ardayda oo tiradoodu ay gaaraysay siddeed iyo toban arday ayaa baratay luuqadda Ingiliishka. Xafladda qalinjibinta ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, macallimiin, maamulka macadka, iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. Ugu horreyn, qaar ka mid ah ardayda qalinjibinaysa ayaa soo bandhigay cilmiga ay barteen.
The Center of Excellence, Al-Aqsa Institute of Academy, the mother of success, lighting darkness and better future. The Brevard has competent, determined and hardworking teachers. These teachers are ready to shape the life of learners and their future bright and prosperous. And the most interesting part is that Al-Aqsa Institute of Academy offer mathematics in every class starting from grade 1 to grade 12. Let me not forget the co-curriculum activities that the Brevard offer, including the journalist club, debating clubs, and public speaking skills. The learners not only come to schools to learn, but they also want to acquire skills. In conclusion, this is Al-Aqsa Institute of Academy, the shining light in darkness, source light in darkness, source of comfort.
dhankooda waalidiintii ka soo qayb galay ayaa munaasabadda ka hadlay iyaguna u mahadceliyey macallimiintii wakhtiga ku soo bixiyey ardayda
ardayda maanta qalin jabinayso waa bilow ho aan ku faraxno waxaa yeelay ardayda waxay ka mid yihiin ardayda iskuullada dhigto aad iyo aad waan ku faraxnay oo waxaa yeelay waxay u leeyihiin kalsooni inay soo joodistaan waxay rabaan maxaa yeelay ardayda ayagee aad iyo aad ayaan ugu faraxnay maadaama aan ka mid ahay maamulayaasha iskuulka macallimiintii soo wax soo bareenna waxay ka mid yihiin macallimiinta iskuulka dhigayaan waxaa yeelay aad baan ugu farxay macallimiintaas wax soo bareen markuu isoo wacay uu dhahay macallin maanta ardaydaas aan wax soo barnay ayaa qalin jebinaya waa aad wax loogu farxo waad ogtihiin macallinkiina iyo macallin kaleetaba waa macallimiinta iskuullada wax ka dhigo markaasaan u ognahay waxaa yeelay bulshadii ayay wax ka sii barayaan maadaama iskuul markay dhigaan kadib haddana waxay sii aadayaan bulshadii ay sii aadayaan taan waa wax lagu farxo ugu dambeyn maamulka macadka ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen ardayda maanta qalinjibinaysay wuxuu aasaasan yahay muddo shan sano ah aniga macalin macallimiin badan ayaa gacanta ku yeelnay in badan habeen baa nala dhiga waxa dunida ugu adag ee waa shaqo la qabto waa habeen maalintii wax kasta oo kuu soo socdaa iska arki kartaa laakiin xilli habeena inaad arday wax barto de kolley qof walbeeto culeyska ay leedahay wuu dareemi karaa bareefadka aniguna waqtiga soo koowayo oo ilaalinayo maadaama dad badan ee meelo badan ooga imaadana fogfog bareefadkan alaqsa bareefad school waxaa la asaasay sanadkii laba kun iyo labaatankii bishii sideedaad hortan iskuulka midnima salaadii macallimiinta dhigta ayaa ka mid ah adoo maanta orna iskuul dhiihay xilliga aan nasan lahayd inaa galaaskala sii gashay wallahi waa wax aad iyo aad u adag